wasaaradda dib u heshiisiinta hirshabelle ayaa degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe ka daahfurtay shir dib u heshiisiin ah oo lagu xalinayo colaad u dhexeeya beelo walaalo ah oo wadadega deegaano hoos yimaada degmada warshiq furitaanka shirka ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta hirshabelle xasan caddi iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle heer degmo iyo heer gobol waxgaradka beelaha colaada dhex marta iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta hirshabelle xasan caddi ayaa sheegay in si rasmi ah uu u furmay shirka dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanada hoos yimaada degmada warshiq kaasi oo lagu xalinayo khilaafkii horey u dhexmaray waxaan rabnaa marka si guud barnaamijkaas asaga iyo guddigan wuxuu yahay waxaa idinla wadaagay saaxiibkay xildhibaan gacal kaliya waxaan rabnaa annaga waa isu nimade waana wada jirnaa meesha loo socdana cid walba waa og tahay mushkilada cumar galmaax ka dhex jirtoo dhan ayaana noola soo diraye tan xasangaab iyo duuliya kaliya noolama soo dirin laakiin xoogay way kala culus tahay midda hadda dhiiggeeda daadanayo inaan hormarinno ayaan yacnii isu sheegnay oo waa midda hadda caawa aan u fadhinno guusheeda furayno marka cid laga tegaya ma jirto idinku naftiinana waxaan rabnaa inaad ta nadiif naqataan gogolaha soo socda adeerka naqatiin oo idin kaashanaan rajaynaa insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo marka waxaan rabnaa sida yacni mataqaanaa shirku u soconaayo iyo sida wax loo kala hormarinaayo inaan yacni isla wadaagnaan rabnaa shirku maadaama cal uu noo furmaayo xasan gaab iyo duuliyana uu furmaayo waxa leysku haayana dhul ay yihiin waxaan isu sheegnay guddigayna meesha fiixaysoo yacni nabarkaahe fiitadaahe bugto haddaanan la dhayin wuxuma daawoobi karaan marka inaan dhulkii ka bilaabno ayaan annaga ka guddiyaan kusoo heshiinay idinka akhyaartiinnana inaad aqbashaan xilligaas warkaad u idin soo gaaro inaad aqbashaan waa idinka rajaynaa insha allahu tacala ood ansixisaan ood nala qaadataan qodobka ugu horreeya la horumarinaayo dhulka inuu noqdo qodobka labaad waxaan rabnaa gogosha haddii la fidiyo miiska furaanaysaa oo ilaa abadul abad may furaanaysaa mise waa gogol waqtiyaysan oo time ku socdo yacni mataqaanaa xisaab iyo yacni mataqaanaa isla xisaabtan leh
shirkan ayaa la filayaa inuu soo afjaro khilaafka dhacay loona gogol xaaro wada shaqayn iyo wada noolaasho waarta oo dhex marta beelaha walaalaha ah iyadoona odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ay si rasmi ah loogu marti qaaday si ay door muuqda uga qaataan geedi socodka hanaanka nabadeynta